Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland oo ka qayb galay kulan ay qabteen dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan golaha deegaanka oo ay muujiyaan doorkooda. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Jubbaland Ibraahim Maxamed Cusmaan ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay ka qayb qaataan golaha deegaanka.
Dhallinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa hadda waxaa jiro golaha deegaanka la rabaa in la dhiso. Marka dhallinyarada waa inay ka faa'iidaystaan golaha deegaanka sida haweenka iyo dhallinyarada ragga aba inay soo galaan golaha deegaanka. Waayo golaha deegaanka waxaa ogaan karo qof dhalinyaro ah dhibaatada deegaanka ka jirta asaa ogaan karo. Dowladda Jubbaland hadda boqolkiiba toddobaatan golaha wasiirada waa dhalinyaro golaha baarlamaankana waa dhalinyaro. Marka waxaa garan kartaa doorka dhalinyarada ay leeyihiin iyo quality-gooda meeshuu leegyahay iyo sidai hadda deegaanka wax badan ay ugu bedeleen. marka sidaas daraaddeed waxaan rabaa in dhallinyarada aan ku dhiiri geliyo barnaamijyadan noocyadan camal ah markii la qabanayo inaad xaadir ahaataan oo habeenkii aan lagu mashquulin facebook iyo tiktok iyo balaayo aan lagu mashquulin xilligii lagu ballamayna ballanta meesha aan ku tagtay waxaa kaloo ogaataa laba sano ka hor meeshaa joogtid inaa ogaatid meeshaa socotid waa inaa ogaatid waxaad qorataa shalay meeshaa joogtid buug iyo qalin soo qaado qoro shalay meeshaa joogtid ogo tomorrow meesha aadaysin waa inaa ogaatid